أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulus aaka idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa kamid ah idaacadda islaamiga alandulus ayaa baahisay dardaaranka liigii labaad oo kamid ah raggii fuliyey weerarkii barakeysnaa ee godka jilaco xog dheeraad ayaa laga helayaa qarax murtadiinta baanka nafta lagula beegsaday deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose wilaaya islaamiga ee baay ayaa kobcin dhanka xoolaha u sameysay xoolodhaqatada ku nool deegaana hoostaga degmada buurha kabe ee wilaayadaas madaxa maamul goboleedka gaalaraaca hiirshabeelle ayaa ceeriyey murtadkii maamulkaasi ugu magacoonaa gobolka hiiraan kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kale dignin culus u dirtay xubnaha mucaaradka ridada ee hubka ku sita magaalada muqdisho xilli uu ka sii daraya khilaafka ka dhex taagan murtadiinta waa subaxnimo talaadaa taariikhuna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalaha iyaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan idaacadda islaamiga al andalus ayaa baahisay dardaaranka halyeygii labaad oo ka mid ah raggii fuliyey weerarkii barakeysnaa godka jilcow faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkan ismaaciil islaad guleed ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا سنمضي في الطريق ولن نبالي
waxaan idin leenahay ummadda muslimiinta ah waad dhibaatayseen waxaana ku dhibaatayseen xabsiyada gaar ahaan xabsiga jilcow biiidnillaahi tacaala horta kuwa xabsigaas walaalaha ku jiraan waxaan leenahay maanta iyo beri bis ah na suga biiidnillaahi tacaala wallaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddiisii ayaan u soo socnaa kabacdi soomaal inaan idink aa idiin furanno oo wixii cadow ah meeshaasa joogin inaan laayno
بالإله معلقينا تسيل دماؤنا في الله دوما وتسقي شجرة الدين المتينة كتاب الله zakariya cumar saalax oo ku magac dheeraa cuhmaan waa amiirkii hogaaminayey halyeyadii inqimaasiyiinta ee weeraray xarunta murtadiinta ee godka jilacow ee magaalada muqdisho geesigan oo ahaa halyey ku soo hanaqaaday jaceylka jihaadka iyo istishaadka ayaa ka dhashay beesha dabareeg gaar ahaan mariire wuxuuna ku dhashay degmada diinsoor ee wilaayada baay istishaadii zakariya cumar saalax ayaa ka tirsanaa jabhadda wilaayada islaamiga ah ee mudug isagoo ka soo qayb qaatay dagaallo lagu dhiig bixinaya maleeshiyaadka riddada oo ka dhacay wilaayadaasi inqimaasi zakariye oo muddo hilow iyo hamuunba u qabay fulinta howlgal istishaadi ah ayaa iska diiwaangeliyey katiibada cisiga iyo sharafka ee istishaadiyiinta wuxuuna muddo ribaad ugu jiray inuu mar uun fuliyo camaliyad istishaadiye ah نبادي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سمينا هي الدنيا ورب البيت تفنى istishaadii zakariya oo ka mid ahaa halyeeyadii fuliyey camaliyaddii loogu magac daray howlgalka u gargaaridda kuwa dulman ee labiyo tobankii bishani rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriga ka dhacday godka jilicow ayaa dhiiggiisii daahirka ahaa u huray u nusraynta maxaabiista muslimiinta ee ku xidhnaa godka jilicow intii uu socday howlgalkaasi wuxuu walaalkeen zakariya fariimo dhaxalgal ah ka soo dirayey dhismayaasha godka jilicow halkaas oo uu kula dagaalamayey cadowgii halkaasi lagu weeraray marka qofkiina la hadlaayo waxaa weeyaan waa walaalkii hogaaminaya ciidanka marka maanta waxaa weerar ku soo qaanay geeda la yidhaahdo xasbiga dilaaw magaalada muqdisho marka ilaahay dembigiisii waxaana ku daxfurnay camaliyad gaadi ah ilaahi subxaanahu watacaala ilaahayna guri waa lagu siiyey hadday tobanka ilaa iyo hadeerka anaga ayaasa filan habsigii oo ariga wixii dhan ka maamulaya dhulka ayaasabaa markaan wixii oo ariga qalab ay lahaayeen madaagurguriyaanigun maanta wayna salaanta iitaaga ilaa hadeerka mana soo gelin ilaa hadda waxay suuriyaa qaraxa waxbay suuriyaa ma garan anaga waxaan u taagannahay laa ilaaha ila allah inay kor u yeelno uma tabacdi dadka mustadacfiinta ah ee la dulmiyey inaan dulmiga aan ka qaadno ma garan سنة المختار فينا وأعراض النساء لها أنين تقول أما ترون الكافرين كتاب الله istishaadii zakariye ayaa ku tilmaamnaa mujaahid cibaado badan oo laasimi jiray akhrinta qur'aanka soomka iyo qiyaamuleelka ka hor inta uusan u dhaqaaqin howlgalkiisa ayuu walaalkeen zakariye waxa uu muslimiinta iyo mujaahidiinta u reebay dardaaranno dhinacyo badan taabanaya waxaana allah u weydiinaynaa inuu ka aqbalo camaliyaddiisa
على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمون أمد المسلمين تأه لمن توضأ وانسلامية الكمان كسلامية إلهي سبحانه وتعالى حليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إلهي سبحانه وتعالى وحليه كوا إيمانك لجه اليوم ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ka cabsada oo si dhab ah ilaahay subxaanahu wa tacaala uga cabsada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay markaan ha soo dhiminina ilaa idinkuwa muslimiina mooyaane marka waxaan leeyahay ummadda muslimiinta ah meel kasta ay joogaan waxaan ugula dardaarmay horta wasiyadaasi ka bacdi waxaan leeyahay ummaddii waxaan la haysta waa diintiina iyo dalkiina weeyaan waxa haystan idinkana waa u jeedaan oo dad oo isku soo baxaystay inay adduunkani iyo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ay dumiyaan ay isku soo jeesteen hadday yihiin soomaaliya iyo hadday yihiin etoobiya iyo hadday yihiin burundi uganda iyo kenya uga horreeyana maraykan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisana waa nooga addeeyey waxay rabaan inay idin laayaan oo dhammaantaynaba ayna laayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum in istataacu diriir iyo olaad idinka deeyi maayaan nimankan ilaa ay idin kiristaameeyaan mooyaane insha allah maddaasna ma dhici doonto ayaga ayaa dulloowaya oo gaaladaas ayaga ayaa dulloowaya wa imaa soomahan anaka ayaa shahiidayn wax kaloo ka dhahay ma lahan waxaa lagu dhaqmaya waa diinta rabbi subxaanahu wa tacaala marka ummadda muslimiinta ah waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inay ka cabsadaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ay soo baxaan oo ilaahay subxana wa tacaala diintiisa ay soo aadaan ayaan fariin ah ugu diraya waxaan kaloo fariin u diraya walaalaha mujaahidiinta meel kasta ay joogaan oo meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay horta ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idiin xifdiyo oo maanta waxaad u taagan tihiin koryeeladda diinta rabbi subxaanahu wa tacaala insha allah amalkiinan ilaahay idinkama dayaco oo ilaahay ikhlaasa idinka dhigo dhammaantiin oo ilaahay ikhlaasa nooga dhigo oo waxa anaka aan qabanayn marka waxaa la nooga baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ka cabsano oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walbo anaka aan qabanayn ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddiis aan u qabana camalka anaka aan qabanayn wallaahi aladii laa ilaaha hayru alla daraaddiisa mooyaane wax kale uma qabanayno ummadda muslimiinta ana midaas ha ogaadaan anaga waxaan u taagannahay diinta rabbi subxaanahu wa tacaala inaan koryeelno ciddii dulmanna dulmiga aan ka qaadno intuu ilaahay subxaanahu wa tacaala aan kala kulmayno ama nasri ilaahay subxaanahu wa tacaala oo naga siina waa anagoo muhaajiriin ah oo anagoo ansaar ah dhammaanteen waxaan isku bahaysane inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kelimadiisa aan koryeelno mujaahidiintan waxaan leeyahay markaan abshiruu bishaarista ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu noo bishaariyey axibatan alkiraam ilaahay wuu noo bishaariyey insha allah anakana waxaan rabnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naga raali noqdo oo agtiisa farxad iyo wax walba aan ka helno ayaan rabnaa biidn illaahi tacaala taasna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ballan qaaday ilaahay wuxuu leeyahay ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa noo diyaariyey haddaan adduunka aan ku rafaano aan ku dhibboona biidni illaahi tacaala ilaahay agtiisa ayaa wanaag ikhiraad noo jiro marka waxaan leeyahay mujaahidiinta ah waxaan leeyahay camalkeena ikhlaas ilaahay nooga dhigo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noo barakeeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddiisa camalkaas aan u qabano wallaahi bilahi maanta haddaan ilaahay daraaddiisa aan u qabano wallaahi wax kaswaan waan helaynaa marka mujaahidiinay waxaan idin leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa ayaan idin dardaarmay mar walba mar walba meel kasta ay joogtaan marka waxaan kaloo fariin u diraya umarada mujaahidiinta gaar ahaan abaa cubayda maanta amiirow waxaan ku leenahay samcan wa taacan waxaana kugu aطaacnay ilaahay subxaanahu wa tacaala qolkiisii yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu arasuul wa ulul amri minkum oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay kuwa iimaanka laga helayow ateeca ilaahay iyo rasuulkiisa ulil amrigana ateeca ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leehay maanta waan ku adeecnay waxaana kugu adeecnay macruufka adi aadna faraysid oo kelimada laa ilaaha ila allah in la koryeelo oo aad maantan uga amartay biidni illaahi tacaala waan ku adeecaynaa filmanshati walmakra intaas dhan waan ku adeecaynaa biidni illaahi tacaala intaad nagu wadid khayraadka biidni illaahi tacaala ilaahay adigana waxaan kaaga baryaynaa inuu ilaahay ka sugo waan kuu soo ducaynaynaa mar kasta wallaahi maanta amiirow waan ku jecelnahay waan ku jecelnahay gaar ahaan aniga xitaa saas ayaan kuu jeclahay maanta amiirow waxaan ku leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku xifdiyo oo maanta wallaahi wax aan kuu qaban kara ma jirto ilaa duca mooyaane midaas ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kaaga soo baryaya inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka aqbalo camalkaadii maanta wallaahi mas-uuliyad weyn ayaad haysaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku saaray ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan kaaga baryayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala adduun iyo aakhara inuu kaa farxiyo adduun iyo aakharaba inuu ilaahay kaa farxiyo ayaan ilaahay kaaga baryaya umarada kalena waxaan leeyahay idinkana sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idiin xifdiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kelimadiisii ayaad maanta u taagantihiin oo kelimadiisii ayaa maanta laydin dhibaataynaya oo kelimada laa ilaaha ila allah ayaa maanta guryihiina aad ugu weyseen saad kelimadaasi aad u koryeeshaan oo xaasiskiinii oo qaraawidiinii oo dalkiina dhan aad ugu faaruqdeen hadday yihiin muhaajiriin iyo hadday yihiinba ansaar dhammaantiinan waa idinsoo ducaynaynaa maanta anagan waxaan u taagannahay saad wax u soo qorshayseen middaas inaan fulino oo rabbi subxaanahu wa tacaala daraaddiisa aan u fulino wallaahi wax kale uma taagin haddaad maanta ilaahay aada baraysaan oo baryadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idinka aqbalo anagana sidaas ayaan u fulinaynaa biidni illaahi tacaala marka waxaan idin leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ha idiin xifdiyo marka waxaan fariin u dirayaa qaraabadaydii qaraabay waxaan idin leeyahay horta waa i taqaanin dhammaantiina magacaygana waa taqaanin waad ikasiisin dhammaantiini horta waxaan idin dardaarmaya ilaahay cabsidiisii markaan haddaad aad maqashaan shahiidkii haddaa maqashaan ani waxaa u bahay ilaahay subxaanahu watacaala daraaddiisii cabsidiisii ilaahay inuu iga raali noqdo oo idinkana maalinta qiyaamaha aa idin shafeeca qaado biidni illaahi tacaala waa idin shafeeca qaadi doonaa inta hadduu ilaahay raalli ugu noqdo markaan waxaan idin leeyahay sabra oo cadowgana la sabartama oo maanta jihaadka meel weyn ayaad ugu taagantihiin oo meel weyn ayaad ugu taagantihiin marka waxaan idin lehay sii laba kacleya oo ku sii dara sidii saas imid ka sii daran la soo baxa maanta waan idin jeclahay waxaad wadaan waa jihaadka weeyaan waxaad u soo kacdeen jihaadka waxaan idin leenahay markaa ilaahay subxaanahu watacaala absidiis gaar ahaan waxaan u dardaarmaya waalidkaygii marka waxaan leeyahay gaar ahaan hooyadeed hooye waxaan ku leeyahay haddaad geerideeda qasha goor baad maqli doontaa sabar ayaan ku leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa ayaan kuu dardaarmay waxaa kaloo kugu dardaarmay caruurta aniga ila dhalatay iyo wiilkii aniga aan dhalaba waxaan idin waxaan kaa rabaa hooye gaar ahaan adiga intaad nooshahay inaad diinta rabbi subxaanahu watacaala aad kasoo barbaaraysid oo ilaahay subxaanahu watacaala diintaani koryeelidiisii inaad kasoo barbaaraysid waxaana ugu sheekaysaa wadada aniga aan ku baxay inuu asigana ka soo baxa waxaan kaloo u dardaarmay xaaskii waxaan ku leeyahay horta ilaahay subxaanahu watacaala ha kaa raali noqdo waxa aad ii qowtay wallaahi bilahi wax weyn weeyaan weligaada ima aadan dhibin ilaahay subxaanahu watacaala raali ha kaa noqdo ilaahay subxaanahu watacaala ani adigana hanagu kulmiyo jannada biidni illaahi tacaala marka waxaan ku leeyahay adduun ka horta wax ku dhibaa ilaahay kuma tuso ilaahay subxaana watacaala ha kaa raali noqdo waxaan kaloo fariin u dirayaa adeerkeyga waxaan leeyahay adeerkeyga maanta waa isoo barbaaraysay waxaana iga soo barbaaraysay jihaadkani si aan meel sar ah u gaarsin lahaa ayaad iga soo barbaaraysay horta ilaahay subxaanahu watacaala ha kaa raali noqdo ilaahay khayr ha ku siiyo waxaan ku leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala jihaadka ha kaa sugo oo ilaahay subxaanahu watacaala camalka adiga aa qabatay ilaahay kaa aqbalo waxaan ilaahay ka rajeynayaa maalinta khiyaamaha inaan kuu shafeeca qaado biidni illaahi tacaala middaas ayaan kaaga baryaya markaan waxaan kaloo fariin u dirayaa gaalada oo ku soo duulay waddankeena waa kelimadii ugu dambeysay weeyaan gaaloy waxaan idin leeyahay ayuha alashraar ayuha asufahaau alkhaasiruun waxaan idin leenahay ummadda muslimiinta ah waad dhibaatayseen waxaana ku dhibaatayseen xabsiyada gaar ahaan xabsiga jilcow biidni illaahi tacaala horteg kuwa xabsigaas walaalaha ku jiraan waxaan leenahay maanta iyo beri bis ah na suga biidni illaahi tacaala wallaahi ilaahay subxaanahu watacaala daraaddiisii ayaan u soo socnaa ka bacdi soomaan inaan idink a idiin furano oo waxay cadow ah meeshaasa joogeen inaan laayno markaan gaaladaas waxaan leenahay waxaad doontaan sameeya taariikhda ay idinku dhici doonto oo taariikhda idinka ay idinku dhici doonto ayaan la yaabanahay horta marka ugu horreysa waxaa waajib iga ah inaan kelimada laa ilaaha illah ay idin gaarsiiyo hort oo toobad keena alaana tuubu ila allah toobada waa diideen soo ma ahan wallaahi anigoo magacayga ah zakariya cumar saalax oo walaalahana ay ii yaqaanaan casmaan waxaan ku leeyahay waxaad ku bishaaraysataa addabxu waa gowraca weeyaan gurguurta gaaladan dhan wallaahi bilaahi waxaad arki doontaan rag xul ah ayaad arki doontaan biidni illaahi tacaala gaare gaare iyo qori qori xagga dhig waxba hadalka idinkuma dheeraynayo aniga wixii farina waa ladiin dira maanta biidni illaahi tacaala waxaan ku hadlaya aniga aan kasaya waa ficil weeyaan waana arki doontaan rabbina wuu arki doonaa wixii meeshaas aan ku sameeyey biidni illaahi tacaala camalkaygina ikhlaas ilaahay iga dhigo soo islaama waa imaa soomaahan الذبح
أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة
xog dheeraad ayaa laga helayaa qarax murtadiinta baanka nafta lagula beegsaday deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose qaraxan waxay shalay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen kolonyo murtadiinta baanka nafta oo ka baxda degmada afgoya kuna sii jeediyay saldhigga belidogle ee duleedka degmada walaweyn ee isla wilaayada shabeellada hoose qaraxa wuxuu ka dhacay waddada laamiga u dhexeysa degmooyinka afgoya iyo walaweyn iyadoona qaraxa uu haleelay gaari buruuf ah oo ah noocyada aysan xabadu karin waxaana gaarigaasi la socday saraakiil murtadiin bangaraaf ah iyadoona gaariga halkaasi uu ku burburay waxayna saraakiishii la socotay ay noqdeen bakti iyo dhaawac wiilasaamiga baa yaakub cidhanka xoolaha u sameysay xoola dhaqatada ku nool deegaanaha hoostaga degmada buurhakaba ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkan bashiir muxidiin abu ayman deegaanka bisaqcadde insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan qaybino xoolihii tamwiilka oo lagu kobcinayey ummadda maaragtay muxuu ahaaye oo soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer miyiga ah wilaayada islaamiga ah ee baay waxay soo gebagabaysay mashruucii dadka muslimiinta loogu talagalin ay isku filnaansho dhexdooda ku gaari karaan kaasoo sannadkan ay nasiib u heleen ilaa ay konton qoys oo reer miyi ah kana mid a bulshada ku nool deegaanada hoostaga degmooyinka qansaxdheere iyo buurhakabe ee wilaayadan mashruucan kobcinta oo dhaqaale abuur loogu sameynayay dad sabool ahaa iyo kuwa waxaysay oo kobcin iyo kaabidba loo sameynayey ayaa waxaa dad kala siinaya sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri shan iyo soddon neef oo ari ah dadka ayaa la siinayay xoolo nool oo dhaqasho iyo dheefba geli karaa si dadkaas gebi ahaanba ay kaga baxaan fakhriga amaba ugu yaraan ay sannadka soo socda ay walaalahooda ka hooseeya ay sakada siin karaan dhowaan wilaayada islaamiga ah ee baay mar kale waxay deegaanka bisiqacde ee hoosaga degmada buurakaba mashruucan kobcinta ee ugu samaysa shan iyo labaatan qof oo ka kala yimid deegaanada masaare ceel bashiir raaydabo iyo deegaanka bisqacadde oo ahayd halkii lagu qaybinayey sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa sharxaya mashruucan kobcinta ee ka dhacay deegaanka bisqacadde waxaan ku guda jirnaa wila mashruucii kobcinta dadka masaakiinta ah lagu dhaqaalasiinayey lagu tamwiilinayey ayaan ku jirnaa horey waxaan uga soo dhammaanay degmada qansax dheere degmadii labaad ayaan maanta joognaa insha allahu tacaala waa degmada buurxakaba gaar ahaan deegaanka bisagcaddo oo maqarka degmada ah ayay shaqada ka socotaa dad aad iyo aad u fara badan oo masaakiin ahaa oo aad u tabaalaysanaa ayaa halkan la isugu keenay bixamdulilaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu qadaray dadkaasi in la tamwiiliyo xoolo fiican la siiyo waa shan iyo labaatan qoys shaqadaasi si fiican bay ku socotaa wax la siinayona waa ari halkii qoysba uu heli doono shan iyo soddon dheef insha allahu tacaala sidoo kale qaar ka mid ah dadkii nasiibka u yeeshay ee ku sugnaa deegaanka bisaqcadde ee sannadkan la siiyey min shan iyo soddon neef oo ari ah ayaa dhankooda cabira shucuurkooda ku aadan xoolahan kobcinta ee loo sameeyey geeka kow walaala muslimiinta maxadala waaga maxadla muslimiinta maxadala horma aragna ilaa madininin weerin lan muslimin weerti nolola la taawe lan gaalan weertin dila la taawe muslimiinta sin weer ay toobnan are farhad wiinga faraani maasha allah hatana geek farhadi farhadi kuwiinga surugna markii lagu dhahay ka waran soddon iyo shanta neef arigadaa iskale oo dhaqaaleysa lagugu talagalay ka waran walaahi farhad wiinga faraxe farhad wiinga maanta farxaddaad maxaa ku qiimeyn lahayd ilaahay wiigna waaheedkaa asa wajalag eewa ankamahadeena yo anka ilaahay wiina wahaydka inti haneen weertey zekwaadkana siiday inti mooladiyo lahagbiyan anbarakhaay anti haneen gorotayna siiday soddon shan neef unampedaanna siiden ilaahay barakhaay galantiyo gulaadhisaa hooli in roon labaatan neef irin e soddon ione shan naf irin iliinka dari konton i shanwo ilaahina barakhaay ion sadagaalan kuwaal mujaahidiin malja korhashay kuwaal zakada haddaha soota haddii la deero un run halna noolna ilaahayna deersida ini zaka kabeena hool siyeetan ayay lama naf iran kabeena haddii afartan ayay rikabeena waa kay haddii boqol iyo labaatan saddex naf inta kabeena ilaahay ani deersi muslimiintana ando ayaan ilaahay weyn waaheedka haye gaalada ay la halijibi gaalad alihijibi gaalad alihijibi muslimiin garbiya guur alihisaar mujaahidiinta nkhaasa ilaahay marja korkuwaala ugu dambeynna sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay ayaa dardaaran guud u jeediyey guud ahaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada hoostaga degmooyinka qansax dheere iyo buurakaba ee sannadkan ka faa'idaysay mashruuca kobcinta dhinaca sakada waxaan leeyahay dadkaasi masaakiinta ahaa haddana walaayada ay tamwiilisay waxaan kula dardaarmayaa طبعا masaakiin fara badan oo idinla mid ah idinla mustawa ayaa jirtay ilaahay subxaana watacaala ayaa idin gartay oo fadligiisa ayaad ku heshaan mujaahidiintana idinka ee idinsoo xuleenoo ayaa la idin siiyey waxaan kula dardaarmayaa marka in markii ugu horraysa ilaahay ay u shukriyaan oo u mahadnaqaan mar labaad inay garab istaagaan walaalahoodii mujaahidiinta oo ka shaqeeyey in faqriga ay ka baxaanoo maalqabeen ay noqdaan ka shaqeeyey oo xoolahaas ku wareejiyey inay garab istaagaan oo naftoodii iyo xantadoodii ilaahay gacantooda soo geliya intaba jihaadka ay geliyaan dhiiggaas daadanaya ay ku kaabaan oo garab istaagaan ummaddaas ay garab istaagaan muslimiinta ah Een, waxaan kaloo kula dardaarmaya insha allahu tacaala xoolahaasi inay dhaqdaan oo faqrigii maanta laga saaray beri aysan ku laabanin sanadka dambe ayagoo haddana gacmo maran aysan meesha soo istaagin oo xoolahaadii ay dhaqdaan soomaalida waxaa weeye waa xoolodhaqate iyo tacbatooy weeye labadaasay inta badan u qaybsantaa marka een, xoolihii ilaahay baa gacantiina soo geliyaya inaad dhaqataan kontonka qoys haddaysan nagu soo laabanin sanadka dambe oo maalqabeen ay noqdaan oo zaka ay bixiyaan guul weyn waaye insha allahu tacaala guushaasi ilaahay sabab ha idinka dhigo ee noo ilaaliya guushaasin inaad ka mira dhalisaan oo sanadka dambe aad zaka bixisaan isku daya dadaalkiinni iyo juhdigiinna aad be- aad gelinaysaan xantadaasi ilaahay gacantiina soo geliyey yaan lagu ciyaarin yaan lagu faataalin een, mar kasta in adiga un wax lagu siiyo ma suurogalayso waxaa laga yaabaa fursaddii kuugu dambaysay inay tahay marka xoolahaasi in laga faa'iidaysto insha allahu tacaala la dhaqdo la raacdo la tacbudo ayaan kula dardaarmayaa xaqii iyo waajibkiina laga bixiyo jihaadkana lagu garab istaago baaraka allahu fiik allaha fadligii waxaa si guula ku soo dhammaaday dhammaan howlihii qaybinta sekada xoolaha nool haddii ay ahaan lahayd waxsiinta fuqarada iyo masaakiinta iyo kobcinta dadka dhaqaale abuurka loo sameynaya ee sanadkan maktabka diiwaanka sekada wilaayada islaamiga ee baay uu ka sameeyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan jazaaka allahu khayran walaalka abu ayman madaxa maamul goboleedka gaala raaca ee hirshabeelle ayaa ceeriyey murtadkii maamulkaasi ugu magacoonaa gobolka hiiraan tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkan casaam carafaad wareegta ka soo baxday xafiiska murtad cali guud laawey oo ah madaxa maamulka ardada hirshabeelle ayaa xilka ka qaaday murtad muuse salaade xilkan ayaa loo magacaabay murtadka lagu magacaabo maxamed carab xuseen kaasoo horay xil looga soo qabtay maamulka ardada hirshabeelle xilka qaadastan lagu sameeyey muuse salaad ayaa timid kadib markii khilaaf xoogan soo kala dhex galay isaga iyo dabageed oo ah ku-xigeenka cali guud laawe khilaafkaas oo salka ku haya isqaqabsi ku aadan lacagaha baadda ay murtadiinta ka qaadaan garoonka magaalada beledweyne kaasoo labada murtad isku qabsadeen ciddii qaadin lahayd cali guudlawa ayaa intuu ahaa madaxa maamulka ardada hirshabeelle waxa uu dhowr jeer guddoomiye ugu magacaabay gobolka hiiraan kaasoo markii dambe xilka ka qaaday jazaaka allahu khayran walaalka casaam kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kale dignin culus u dirtay xubnaha mucaaradka ridada ee hubka ku sita magaalada muqdisho xil uu kasii daraya khilaafka ka dhex taagan murtadiinta faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxmed xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka siyaasadeed u dhexeeya murtadiinta ayay kooxda ridada soomaaliya soo saartay digniino iyo amarro ka dhan ah kooxaha mucaaradka ah ee isku magacaabay golaha samatabixinta cumar cabdi cali oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ayaa shir jaraa'id ku sheegay in awood militari u adeegsan doonaan cid weliba oo gaadiid dagaal iyo ciidamo ku dhex wadata magaalada muqdisho wuxuuna ku goodiyey inay dagaal la geli doonaan ciddii xabad ku soo ridda maleeshaadkooda kooxda riddada ayaa qartay inay fulinayso amarkii isbuucii hore ka soo baxay ee dhigayay in hubka dhigis lagu samaynayo dhammaan saraakiisha maleeshiyaadka ee daacadda u ah siyaasiyiinta mucaaradka ah qof baabuur soo gatay ee iska buufsaday ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ri- riigmadooda ama loogadooda ku buufsaday ee isticmaalay magaalo joogana ma dhici doonto waxaa intaas kuu sii dheer waa haddii ee dhacday inuu isku adkeeyo qof gaari ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu leeyahay way dhici doontaa Si- waxaa waaye wax sheeko dheer waaye waxaan rabaa marka inaan ku soo koobo hadda ma dhicin ayadoon xabad dhicina laga soo qaaday laakiin qof kastoo isku dhejiyey gaariga ciidanka xogga dalka soomaaliyeed ee aan diiwaan gashanin ama buufsada ee isku dhejiyey gaarigaas iyo dheshiike iyo seven iyo bkm aan qaadanaynaa qof aan ka yeelayna mala hal sano markii la joogo ee ka dhiman tahay dowladda waxaan soo qaadanaa dheshiike iyo waxaan soo qaadanaa baalkii iyo bambooyin iyo baalkii aan soo qaadanaa macnaheeda annaga waa naqaanaa meesha ay ku dhammaanayso arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dhowaan hubka dhigis lagu sameeyey ugu yaraan laba sargaal ah oo maleeshiyaad ku haystay muqdisho lana rumaysan yahay inay u janjeeraan siyaasiyiinta mucaaradka ah ee isku diyaarinayeen kooxda riddada ay la galaan loolanna haddii murtane xasan gurguurta ku adkaysto ajendayaashiisa doorasho ku sheega ah jazaaka allahu khayran walaalka marwaan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkays waxaanima aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al-andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynuu suurtageli waan ugu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta idinkoo ku mahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak